بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه qaala raximah اllahu faslun wa kullu maa jaaza wax walbo ay bannaan yihiin beycuhu iibintiisa in la beeciyo jaaza waxaa bannaan rahnuhu in la rahmo fi duyuuni duyuunta dhexda ida istaqara hubuutuhaa haddii uu sugnaado hubuutuhaa sugnaanshaheeda fi dimmati dimmada ay ku sugantaha waliraahini midka wax rahmaya wuxuu xaq u leeyahay alrujuucu fiihi inuu rahankii ka noqdo maa lam yaqbidhu intuusan qibdoon ninkii murtahanka ahaa ee rahanka qaadanaya walaa yadmanuhu lmurtahinu midka rahanka dalbaaya ma damaano qaadayo wixii haddii wixii la rahmay hadday baaba-aan ma damaano qaadayo ilaa bitacaddi ilaa xadgudub inuu la yimaado mooyaane ama uu ku xadgudbo wa idaa qabada hadduu la wareego bacda alxaqi xaqi wax ka mid a hadduu qaato lam yakhruj shay-un min alrahn shay rahanka ka mida bixi maayo xataa yaqdiya jamiicah ilaa dhammaan uu gudo oo deyntii lagu lahaa uu iska gudo fasligani wuxuu ku saabsan yahay maa yatacallaqu birahn alrahnu fi lugati waa ahubuut alrahn fi lluga waa ahubuut waa sugnaan waa waxa markaa la joogo ee sugane taagan walidaalika waxaa la yihahdaa alxaalat raahina alxaalatu raahina waa xaaladda markaa la joogo oo sugan wa sharcan xagga sharciga rahni waxaa la yidhaahdaa jaclu caynin maaliyatin jaclu caynin maaliya wasiiqatan bidaynin yustawfaa minhaa cinda tacaduri wafaa'i jaclu caynin maaliya wasiiqatan bidaynin yustawfaa minha inda cinda tacaduri wafaa'ihi rahan waxaa la yihahdaa dhacanka sharciga jaclu caynin maaliya cayn maaliya oo hanti ah ka dhigiddeeda waye wasiiqatan wasiiqo laga dhigo wasiiqo bimacnaa wax lagu kalsoonaan karo oo waxaa wasiiqo iyo kalsooni looga dhigayaa bidaynin dayn lagu leeyahay qofkaa rahanka bixinaya deyntaasoo yustawfaa la oofsanayo minhaa ay min arahan xagga rahanka laga oofsanayo cinda tacaduri wafaa'i markay suurogeli weyso deenta in la gudo ninkii deenta lagu lahaa hadduu deenta iska bixin waayo rahankaana laga goosanayaa deenta marka rahanku waxa waaye deyn lagugu leeyahay oo qofii kugu leeyahay ayaad waxaad agtiisa dhigaysaa wuxuu ku kalsoonaan karo qofka hadduu maal ka maqan yahay muxuu ku kalsoonaan karaa waa in wax u qalma maalka uu kugu leeyahay aada u dhiibto ee aad tidhaahdo u sii hayso lacagtan aad igu leedahay ama badeecadan aad igu leedahay alaabtan u sii hayso ilaa aan kaaga keenayo deyntaada shaygaasi uu haysto maxaa la yidhahdaa alrahan baa la yidhaha waxaas loo dhiibayo waa rahan haddii deyntii aad keento lagugu lahaa maxaad qaadanaysaa waxaad qaadanaysaa wixii rahan ahaan aada u dhigtay haddii deentii lagugu lahaa aada keeni weyso ama aada gudi weyso rahankaasi ayaa loo qaadanayaa deentii waa looga gudanayaa idan halkaa waxaa ka fahmaysaa rahanku waa inuu noqdo wax la qiimo ah waxa lagugu leeyahay deynta lagugu leeyahay inuu ku qiimo yahay xagga qiimaha ama uu ka badan yahay hadduu ka badan yahay qiimaha wixii lagugu lahaa intii uu lahaa buu ka goosanayaa inta kalena yay usoo noqonaysaa ninkii iska lahaa bay usoo noqonay laakiin haddaysan wuxuu ku filnayn deyntii rahan maku ma kaaga yeelaya qofkaasi rahan ahaan kaaga yeeli maayo haddii wax badan aada qabto wax yar aada siiso ama wax yar aada ag dhigto tirahdo shaygan iisii hay ma kaaga aqbalayo sababtu waxa waaye rahanka ujeeddadeeda waxay tahay qofkan in kalsooni la geliyo in deentiisa la siinayo hadduu deentiisa waayana wax u qalma uu haysto markaa shaygaasuu ku dheganaanaya waxyaabaha waaa'iqa ah fi sharci waxyaabaha waaa'iqa ah ee markay dadku mucaamalayaan wasiiqa ahaan iyo kalsooni ahaan loo kala qaato ama loogu ballamo culamada qaar waxay ihahdeen waa saddex nooc alrahn waaldamaan waashahaadaat saddexdaas qaybood waay rahanka waa mid aan hadda ku jirno midda labaad waa addamaan qofkii in la damiinto damaanada waa la yaqaan soo maa qofkii in la damiinto qofkaa maalan qof wax ka raba qofkan kuma kalsoono qofkaa inuu waxaa siiyo maalan dukaanuu tagaya wuxuu leeyahy wax ideymi qofkii dukaanka lahaa qofkan kalsooni kuma qabo inuu deynti ka helaayo wuxuu kaxaysanayaa qof kale oo dukaankaasi ay isku fiican yihiin ama qofka dukaan kale uu ku kalsoon yahay wuxuu leeyahay damiino ninkaa wuxuu u tegayaa ninkii dukaanka lahaa wuxuu ku leeyahy ninkan wuxuu u baahda sii anaana anaana laga yaqaan haddaad wixii ka weyso anaa damiinka ah damaanaduna laba nooc waayo marna waa damaana binnafsi marna waa damaana bilmaal mar waxaad damiinanaysaa qofka naftiisa damaana binafsi waxay noqonaysaa qofkan waa kuu keenaya waxaan damiin ka ahay inaan kuu keeno uusan kaa baxsan markaa maxaa damaano qaaday inaad qofkii soo xaadiriso laakiin ma waxaa damaano qaaday in lacagta uu bixiyo ma damaano qaadin naf ahaantiisaa damaano qaaday inaad keenaysid midna waa inaad maal damaano qaaday oo qofkan maalan wuxuu ku leeyay aniga qofkan waxba igama gelin lacagteeda adaan kugu leeyahay haddaan ka waayo qofkan markaasaa leeda aniga igu imo haddaad ka weyso hadhowta hadduu bixi waayo yaa wa yaa lagu leeyahy oo loogu noqonaya yaa ninkii yidhi anaa damiinka ah waxaa laga rabaa wixii qofkaas lagu lahaa asaa laga rabaa taasi kalsooniyay keenaysaa shahaadaadka iyo markhaatiga asigana waa sidoo kale markii labada qof matalan wax dhex marayaan waxaa la sameeyaa markhaatiyaal markhaatiga muxuu sabab muxuu keenayaa markhaatiga kalsooniyuu abuurayaa berri hadduu qofkan inkirmaad la yimaado yaa ka markhaati kacaya waxaa ka markhaati kacaya dadkii xaadirka ahaa oo waxay leein annagaa markhaati ka ah in hebel iyo hebel waxay waxa ay ku heshiiyeen marka waa ashahaadaad wadamaan warahn rahanku wasaa'iqdu ka mid yahay inaad wax dhiibto waxaasi noocay doonaan ha noqdaa maalan wax raqiisaa gadanaysaa buugaa maalan u baahatay lacagna ma haysatid dukaan buug lagu gadaayaa tagto waxaad tihi buug isii qofkan kuma yaqaano owla hadhow tee lacagta kaaga helayaa markaasaa waxaad tidhi saacaddayda usii hayso saacadda iyo buugga inta badan yaa qaali yaa yaa yaa qaalisan sida badan saacadaha qaalisan qofkan waxbuu kaa hayaa hadhowta haddii lagaa waayo lacagtii saacaddaana la beecinaa qofkan lacagtiisana waa ka helayaa wax kama maqna wuxuu haystaa rahaan buu haystaa rahanku marka waa muhiim waxyaabaha la isdhaafsado lagu mucaamalay ka mid taha wax walbo marka beeciisu bannaan yahay rahankiisuna waa bannaan yahay kullu maa jaaza baycuhu jaaza rahnuhu fi duyuun in la rahmo fi duyuun deymaha dhexdood in la rahmaa waa bannaanta waxayna yidhaha culimmadu rahanku wuxuu ka kooban yahay afar rugni alraahin waalmurtahin alraahin waalmurtahin والمرهون والمرهون به الراهن يا وايا الراهن وانك الرهانك ديبايا ninka rahanka laga rabo waa raahin almurtahin waa alaakhid birahan waa midka qaadanaya ee la wareegaya waa ninkii deenta lahaa ee rahanka agtiisa la dhigayo murtahinaa la yidhaha kaas almarhuun waa waxa la rahmaayo hadday saacad tahay hadday wax kale tahay hadday baabuurta waxa rahan ahaan loo dhigayo almarhuun bihi waa waxa asiga dartii rahanta loo bixinayo waxa asiga dartii rahanta loo bixinayo waa maxay waa deyntii lalahaa waa deyntii lalahaa afartaasay ka koobanta laba qofoo wax isdhaafsanaysa waa raahin iyo murtahin iyo wixii la dhigaayey iyo wixii sababtii loo dhigaayo sababtiis waxa loo dhigaayo waa maxay sababta waa maxay waa deyn uu qaadanayo qofka marhuumkuna waa wixii rahan ahaan loo dhigaayo rahanku marka waa mashruuc توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي wuxuu nabigu dhintay salى الlahu عalيه wasalam asoo dircigiisa uu yahay mid rahan ah nin yahuudiya agti nin yahuudi nabiga raashin ka deensaday calayh الsalaatu wasalaam markaasuu dirici uu dagaalka u qaadan jiray waa bir ka samaysnaa dagaalada uu isticmaali jiray ayuu yihi sii hayso intaan deyntaada kaaga keenayo markaasuu dhintay nebigu salى الlahu عalيه wasalam asoon weli aan ninkii dirici ka qaadan allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahy farihaanun maqbuuda culamada qaar waxay idhahaan farihaanun waa amar macnaheedu amar waaye yacni rahan bixiya waaye oo rahantana la wareega in la qibdoodana waa muhiimo sheekha laftirkiisaa sheegi doona wuxuu yidhi wakullu maa jaaza baycuhu wax walboo beyciisu bannaan yihiin jaaza rahnu rahantiisuna waa bannaan tahay fi duyuuni deymaha dhexdooda ida istaqara hubuutuhaa haddii uu sugnaado sugnaanteeda fi dimmati dimada ay ku sugan taha waa deyntii deyntii hadday sugnaato inay qofka lagu leeyahay wax walboo beeca ku ansaxaya raahan ahaanna waa ku ansaxaya waliraahini araahin yaa waaye deeta waa sheegnay araahin waa midka rahanka dhiibaaya ee deynta lagu leeyahay waliraahini midka wax rahmaaya wuxuu xaq u leeyahay alrujuucu fiihi inuu rahankiisa la noqdo maa lam yaqbidhu hadduusan qibdoonin yaan qabdoonin oo la wareegin waa almurtahin ay maa lam yaqbidhu almurtahin midkii la rahan ahaan loo siinaayey hadduusan gacanta ku dhigo inuusan la wareegin wuxuu xaq u leeyahay inuu ka noqdo maalan ninkii raahinka ahaa raba saacadda inuu rahan ahaan u bixiyo intuusan bixin ka hor muxuu xaq u leeyahay inuu iska dhaafo inuu saacaddan rahan ka dhigo laakiin haddii lala wareego ou gacanta u geliyo ninkii rahan ahaan u haysanaya ma ka soo celi karaa kama soo celi karo ilaa dayntii u iska bixiyo haddii lala wareego xaq uma laha inuu yidhaha soo celi maxaa yeele xaq maqan ayuu qofkan u haystaa laakiin intuusan la wareegin ka hor fursaa kuu furan intuusan la wareegin ka hor waxaa kuu bannaa inaad tidhahdi saacaddan rahan ahaan u bixi maayo ee moobeelaan u bixinayaa ama kitaabaan dhigaya calaa kullin waa ka noqon kartaa laakiin shardi waxaa waay maa lam yaqbidhu waa hadduusan qibdoon qabdiga macnaa la wareegidda waay waxyaabaha hadda ka horna qabdiga waa soo marnay kullu shayin waa bixasabi xagga qabdiga iyo la wareegidda waxyaaba waxaa jira qofku markuu la wareegaayo aada siinayso u gacan gelinayso uu qaadanayo waxna waa wax aan la qaadan karin laakiin wax qabdi la yaraa curfi ahaan ay jiraan dadka dhexdooda oo dadku ay leeyihiin qofkan waxaasi waa la wareegay masalan dhulkaoo kale dhul miyaa jira qofka inta la siiyo uu qaado karo dhul lama qaato wax la ximbaarta maa oo qofku qaadanayo meel geysanayo laakiin la wareegidda dhulkao kale muxuu noqonayaa dokumentigiisoo la wareejiyo mar haddii dokumentigii la dhiibo macnaa hadda meeshaanoo kale beec ma ahan waa rahan laakiin rahanka maxaa dhiibaysaa markaad dhul u dhiibaysa qofkan magacaaga ku qora maa leedahay magacaa ku qora dhihi maysa magacaa ku qora haddaad tidhahdo waaba qaatay dhulkii waa yeeshay laakiin waxaad siinaysaa dokumentigaa u dhiibaysaa haayaad leeda adigu qofkan ma gadan karaa dhulka dokumentiga la-aantiisa yaa ma iibsan karo dhulkii ma gedi karo cid ka gadanaysa ma lahan magaciisaa ku qoran dhulka asigaa iska leh laakiin ninkaana haynaayo ilaa looga keenayo deentiisa marka qabdigu waa kullu shayin bixasabi wax walbaahi waxay dadku u yaqaanaan la wareegid ayaa la wareegida curfigaa loo celinaya walaa yadmanuhu lmurtahinu waa mas'alo kale almurtahin yaa waaye waa ninkii rahanka agtiisa la dhigaayay waa ninkii deenta lahaa ma damaano qaadayo wixii baaba-a ee rahankaas ka mid a ilaa litacadii ilaa bitacadii ilaa bisababi tacadii inay waxaasi ku baaba-aan mooyaane haddii tacadi jiro xadgudub xaggiisa ka yimaado waa damaano qaadaya waa laga rabaa matalan qofkan rahan ahaanaad moobeel ugu dhiibtay markaa u dhiibtay meeluu dhigay waa xafiday qadaraad timid oo meeshiyaa gubatay moobeelkaa u dhiibtana waa ku baaba-ay meesha dabka qabsadana asiga wax sababa kuma lahayn xaq ma u leedaha inaad tidhahdee moobeelkaygan kaa raba rahan ahaan kuu agyiilay xaq uma lihin inaad tidhaahdo sababtu waa maxay waxay yidhahdeen culimmadu almurtahin waa midlu lamiin waa qof la aaminay oo kale wa haddaad qof hantidaada tira iisii hay wadiica la yihahdo tira waa kugu aaminay ii hay wax tafriida iyo wax gaabina iyo wax tacadiyan xaggiisa aysan ka dhicin wixiina qadar rabbi ay ku dhacdo xaq mi adugu leedaha inaad tirahda ii gud waxaygay xaq uma lihin amiinku waa sidaas xaq looguma laha qofka haddaad wax ku aaminto qof aad ku kalsoon taha uu yahay wixiina aada u dhiibato wax tacadiya iyo wax adgudubana asiga aysan ka dhicin oo sabab u noqon kara sheegaasi inuu baaba'o waxba xaq uguma lihin kadalika rahankuna waa la mid almurtahin waa milu lamiin waa qofka la aaminaya hantida lagu aamintay loo dhiibtoo kale waay hal miduu ku damaano qaadi karaa waa goorma markaasi waa tacadiya xadgudub haddii la arkay inuu jiro matalan qofkan waxaa tihi mobeelkan rahaan ahaan uu hayso markaasuu miiskii bannaanka ahaa ee qof walba soo istaagayo mobeelka inta saaru uga tegay tuugaa yimid hore u qaatay ma jiraan meeshaan tacadi iyo tafriid laa shaka waa jiraa sababtoo inuu xafiday ahayd mana xafidin markaanoo kale waxaa le adaa lagaa rabaa waxaa le adaa lagaa rabaa bannaankiiba uga tegay roobaa ku da-ay waa hallaabay xaq ma loogu leeyahay in la ihahdo waa lagaa rabaa waa damaano qaadaya maxaa yeelay tafriidaa jira asagaa ka gaabiyey wuxu marka haddaysan tafriid jirin iyo gaabin iyo xadgudub qofkaas asiga ka yimid waxba laguma laha rahanku hadduu baaba'o qofkaas waxba laguma laha haddii meesha ay ka muuqato in tacadi uu jiro asaa lagu leeyaho laga rabaa wa idaa qabada bacda alxaqi hadduu qibdooduu la wareego bacda alxaqi xaqi uu lahaa wax ka mid a yaa wax la wareegaayo qibdoonaya waa almurtahin ninkii rahanta ay agtiilay wuxuu xaq u lahaa wax ka mid a hadduu la wareego helo uu gacanta ku dhigo lam yakhruj shay-un min arahn shay rahankii ka mid a bixi maayo xataa yaqdiya ilaa uu gudo kii raahinka ahaa jamiicahu ay jamiica addayn dayntii dhammaanteed ilaa uu gudo rahantu bixi mayso matalan markuu moobeelkan dhiibayay uu rahan ahaan u dhiibaayay wuxuu qaatay shay matalan jooga shan dollar tusaale waay saddex dollar uu keenay markaasuu yidhi isii moobeelkii ma la siinayaa la siin maayo waxaa lee soo dhammaystir deynta lagugu leeyahay rahanku waa aal meeshiisu aalaya ilaa aad deenta soo dhammaystirto waa midda miduu sheekhu ka hadlayo wa idaa qabada bacda alxaqi midkii xaqa iska lahaa xaqi wax ka mida hadduu la wareego lam yakhruj shay-un min arahn shay rahankii ka mida bixi maayo xataa yaqdiya ilaa uu gudo jamiicahu deentii dhammaanteed ilaa uu iska bixiyo faslun walxajru calaa sittatin halkaa wuxuu uga baxay rahaankii wuxuu yidhi walxajru alxajru waa bimacna almanc macnaheeduna waxaa waaye mancu shaksi min atasarufi fii maalihi waa in qofkii loo diiday inuu hantidiisa ku tasarufo qofkii hantida u lahaa ayaa waxaa leeyahay ma isticmaali karti mana u dhowaa karti dad waxaa jira noocyo dadka ka mid a oo waxaa jira sharcan ay tahay in loo diido inay hantidooda ku tasarufaan ilaa sababtii loogu diiday ee meesha ka baxayso waxay fuqahadu u yaqaanaan alxajr alxajru waa bimacna almanci waa diidmo diidmadaas macnaheeduna waxa waaye qofku wuxuu iska lahaa ee maalkiisa ahaa ayaa waxaa loo diidayaa inuu ku tasarufo lacaguu leeyahay masalan ama guryo ayuu leeyahay waxaa leeyahay guryahan ma gedi karti ma iibin karti waa mamnuuc inaa iibiso inuu iibiyo ama hanti uu leeyahay iyo maal uu leeyahay waxaa leeyahay lacagtan ma bixi karti asaa iska leh laakiin waxaa leeyahay ma ku tasarufi karti waa loo diidayaa yay ku dhacaysaa xajrigaasi diidmadaas wuxuu yidhi walxajru calaa sittatin xajriga iyo mancigu waxay ku dhacaysaa lix sinfi asabiyu cunuga yar ilmaha yar yarka ah ee hanti iska leh waxaa laga ya hantidaas muxuu ku yeelan karaa maala inu aabbihii ka dhaxloo kale aabbihiisaa dhintay maaluu ka dhaxlay ilmaha yaryarka ma loo ogolaana inay ku tasarufaan maalkaasi maya waa hayru rashiid maxaa yeele tasarufkaasi wuxuu keenayaa meelo aan munaasab ahayn uu iskaga bixiyo wixii oo hantidii ku ciyaaro waa laga mancinayaa walmajnuuni iyo midka waalan waa waalan yahay waa hantiilo waalan hantida waa loo haynayaa waa loo maamulayaa ma ku tasarufaayo wasafiihu iyo midka maangaabka ah almubadiru ee ku xadgudbaya limaalihi hantidiisa israafuu ku samaynaya limaalihi waa safiih safiih waa daciifu lcaqli caqligiisa daciif oo liita allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fain kaana aladii calayhi اlxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastaiicu an yumil an yumila huwa falyumlil waliyuhu bilcadli haddii midka wax lagu leeyahay ee deenta lagu lahaa hadduu yahay safiih daciifu alcaqli ama uu yahay mid daciifa ama uusan awoodin inuu yeeriyo uu yidhaha waxaas waxaasaa laygu leeyahay uu sheego markii wax la qorayo falyumlil waliyuhu bilcadli yaa u istaagaya meeshaasi weligiisii idan waa la maamula way macnaheedu marka safiiha waa la maamulaya walmuflisu iyo mufliskaasna waa la xajrinaya alladii muflis kaasoo irtakabathu duyuunu duyuuni ay kortay muflisku waa midka duyuuni ay kortay waxay culammadu qaar ku sheegaan mufliska waa midka hantidiisa iyo deentiisu deentiisu ay badan tahay muflisaa la yihahdaa waxa uu leeyahay ee maala iyo duyuunta lagu leeyahay waxaa ka ba waxaa badan duyuunta lagu leeyahay duyuunaa kortay duyuun fara badanaa lagu yeeshay ilaa ay gaartay duyuuntaasi mid ka badan hantidiisa iyo maalkiisa asna waa la xajrinayaa waana loo diidayaa inuu hantidiisa ku tasarufo maxaa yeelay meeshaan hantidaani waxaa ku jira duyuun dad leeyihiin hantidiisuna ma dhama inay duyuunta ka guddo haddii markaasoo daymihii lagu leeyahay haddana uu tasarufaayo waxay keenaysaa xuquuqdii dadka inaysan helin dadkii xuquuqda lahaa inay xuquuqdooda waayaan asiga marka waxaa laga mancinayaa inuu hantida ku tasarufo hantidiisana waa la iibinayaa waxaana lagu bixinayaa oo loo qaybinayaa dadkii deymaha ku lahaa waxaa loo yaqaanaa muflis walmariidu iyo midka xanuunsan almakuufu calayhi ee loo baqaayo almakuufu calayhi bimacnaa waa aladii yukhaafu calayhi اlmowt waa midka geerida looga baqayo wuxuu ku sigan yahay inuu dhinto macnaha waa looga baqaya waxaa loola jeedaa xanuunka uu xanuunsan yahay daniga iyo rajada yani malaha la malaynaya wuxuu yahay qofkan inuusan ka kacaynin xanuunkan ama uu ku dhimanayo almakuufu calayhi wuxuu ugu qayday maradka ama qofka markuu xanuunsan yahay marna waa xanuun sida qaalibka aan loo dhiman qaaliban looma dhinto marna waxaa haya xanuun laisleeyahay qofkan so uga kacaah waa adagta waana jiraan soo ma aha qofka markuu xanuunsan yahay in la yidhaha qofkan oo kale xaalkiisu ma sahlana way dhici kartaa inuu ka kaco laakiin rajo badan lagama qabo hadduu marka qofka xanuunsan yahay oo loo baqaayo xanuunkaasuu xanuunsan yahay dartii looga baqayo geeri waxaa lagu xajrinayaa fi ma zaada cala ulu wixii ulu ka sareeya ulu wixii ka zaa'ida waa laga mancinaya inuu ku tasarufo maalan hanti uu leeyahay waana jiran yahay jiradiisana waxaa suuragala inuu ku baxo uu sidaa ku dhinto markaasuu yidhi waa dardaarmayaa waxaan dardaarmayaa hantidayda dhammaanteed in la sadaqeeyo dhammaan hantidayda sadaqa waa warafo iyo dad dhexlaayana waa ka tegey yacni waa joogaan dad dhexlaaya ayaa jooga ma laga yeelayaa dardaarankaas yaa ma laga yeelaayo waxaa leeyahay dardaarankan waa midaan sharciga waafaqsanayn hadduu yidhaahda hantidayda kala bar ayaan sadaqaynayaa ma laga yeelayaa kala bar maya sharciga ma waafaqsana hadduu yidhaahda hantidayda saddex meelood laba meel ayaan sadaqaynayaa ma laga yeelayaa saddex meelood laba meel laga yeeli maayo hadduu yidhaahdo hantida aan leeyahay saddex meelood hal meel ayaan sadaqaynayaa waa laga yeelaya idan wixii ulud ka dheeraada waa laga xajrinaya waa laga mancinaya waana siduu nebigu sameeyey sala allahu calayh wasalam nin saxaabada ka mid ah oo lix addoon lahaa ayaa wuxuu yidhaahdaa haddii aan dhinto lixda addoonba xor wey addoommadu soomaal maaha addoommadu waa hanti la leeyaha w waa maal wuxuu yidhi lixduba waa xor dadkii warasadiisaha iyo dhexlayay wax kale uga tegi maayo lixdaas unbuu lahaa asiga hanti wuxuu ka haystay lixdaa addoon markaasuu yihi lixda waa xor nabigaa loo sheegay sala allahu calay wasalam lixdii addoon laba ka mid a lixdii addoon afar ka mid a nebigu wuxuu ku soo celiyey addoonnimadii laba ka mid ana dardaarankii ayuu ku socodsiiyey dardaarankii ah inay xor yihiin lixda uludkeedu meeqa waayo lix uludkeedu waa labo labadii nebiga alay slat slam waa u ogolaaday laakiin afartii kale wuxuu ku soo celiyey addoonnimadii wuxuuna yidhi waa la dhaxlayaa waxaa iskale waratada dardaarankaasna la fulin maayo maxaa yeele waa dardaaran sharciga waa khilaafsan wa idan qofka jiran ee looga baqaayo xanuunka uma bannaana mana la ogola ulud wax ka badan inuu dardaarmo nabiga calayh isalaatu wasalaamna sacd bn abi waqaas waatuu ku yidhi auluثu wauluثu kaiir marka hore wuxuu rasuulka ilaahayow aniga waxaan leeyahay waxaan ahay buu yidhi duu maalin mid maal u saaxiiba walaa yariunii ila bnatun lii ina dhaxli maysa mu yidhi ilaa gabaraa anugu dhala mooyaane markaas hal gabaraa u joogtay xanuunna waa ihaya u waad arkaysaa buu yidhi xanuunka meeshuu iga gaarhay wuxuu isleey amaad ka kici weysaa afa atasadaqu biuluay maali hantidayda laba meelood saddex meelood laba meelood ka mid ah ma sadaqaysanaya qaala laa maya buu yihi nabigu alayh isalaatu wasalaam qaala fa shadr kala bar ma sadaqaysanaya qaala laa wuxuu yihi kala barna maya markaasuu yidhi athuluth qaala athuluth wathuluthu kaiir huludka laftirkiisu waa badan yahay laakiin thuluth waa sadaqaysan kartaa buui idan xadiidkaas wuxuu daliil u yahay wax thuluth ka badan inaan la ogolayn in la dardaarmo waana u cilayey nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda innaka intadar waratataka agniyaa khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas inaad ka tagto dadka ku dhexlaya ayagoo agniyo ah ayaa ka khayr badan inaad ka tagto ayagoo fuqaro ah oo dadka u gacmo hoorsanaya dadka tuugsanaya waxay dhexlaan uga tag ha ka wada bixinin hantida badankeedna ha bixinin ulud ka bixi haddaa wax sadaqaysanayso laakiin way ka duwan tahay fii xaali sixa oo qofka markuu caafimaad qabo waa u bannaan tahay ulud ka badan inuu sadaqaysto markuu caafimaad qabo hantidiisa ulud ka badan uu sadaqayn karaa bal waxaa u bannaan inuu sadaqeeyo bijamiici maalihi hantidiisao dhan inuu bixiyo inkastoo taasi laga yaabo in qofka culays uga yimaado oo nabiga alay slat slam markii kacb ibnu maalik uu yidhi rasuulka ilaahayu shukran lilah ayaan hantideeda dhan u bixinaya wuxuu ku yidhi amsik calayka bacda maalika fa huwa khayrun lak hantidaada wax ka mid hayso ayadaa kugu khayr badan abubakr sidiiq radia allahu canhu wuxuu sadaqaystay bijamiici maalihi markii la yidhi maxaad ehelkaaga uga soo tagtay wuxuu yidhi taraktu lahum allaha warasuula waxaan uga soo tegay alla ya rasuul buy macnaha hanti ugama soo tegin hantideeda dhan waa bixiyo waxay yidhahaan marka culummadu qofkii kalsooni ku qaba inuu sabraayo maxaa yeelay qofka hadduu hanti haysan jiro hantidoo dhan uu bixiyo waxaa laga yaabaa faqriga iyo shiddadii culayska soo wajahaya inuu u sabri waayo oo hantidiisao dhan inta sadaqeeya berri uu tuugsi bilaabo iyanuu dadka wax weydiisto waxa la isiiye yidhaahdo kaasoo kale maxaa u khayr badan waxaa u khayr badan inuusa hantidiisa wada sadaqeen laakiin hadduu kalsooni ku qabo inuu sabraayo oo faqriga iyo gaajada soo wajahaysa uu ku sabraayo uuna caafimaad qabo way u bannaan tahay inuu sadaqaysto bijamiici maalihi ama fii xaali lmarad ulu wax ka badan maya wlmariidu lmakuufu calayhi fima zaada cala ulu waa laga xajrinaya wixii ulu ka badana loo diidaya waalcabdu iyo addoonkii alladii kaasoo lam yu'dan lahu aan loo idmin fi tijaarati ganacsiga addoonaan ganacsi sayidkiisa u idminna asigana kuma tasarufi karo maalkiisa hadduu ganacsanayo waa in sayidkiisu u idmo lidaalika culamadu waxay yidhahdeen waa inaadan la macaamilin addoon ilaa aada ogaato in sayidkiisa u idmay in lala macaamili karay in kale haddii kale ma sayidkiisa hadduusan u idmin ganacsigaasi wax jira noqon maayo addoonku waa maal la leeyahay wuxuuna ku tasarufi karaa waa biidni sayidihi intaasi markaa waa la xajrinayaa wuxuu yidhi sheikhu watasarufu الsabiyi wاlmajnuuni wالsafiihi gayru صaxiix tasarufka cunuga yar iyo midka waalan iyo midka safiihahe maangaabka tasarufkoodu waa midaan saxiix ahayn hadday tasarufaan xataa wax kama jiraan tasarufkaasi wa tasarufu lmuflis mufliska tasarufkiisa muflis waa soo marnay yasixu wuxuu ku ansaxayaa fii dimmatihi dimmadiisa duuna acyaani maalih acyaanta maalkiisa ka sokow dimmadiisa waa ku tasarufi karaa wixii ku saabsan tasarufka dimmadiisana waa ansaxaysaa laakiin maalkiisa inuu ku tasarufo ansixi mayso tusaale ahaan mufliskan hanti uu leeyahay guri buu leeyahay maalan gurigii uu lahaa hadduu damco inuu iibiyo beecaasi ma ansaxaya ma ansaxayo waxaana la leeyahay qofkii iibsadaayo beec kuuma jiro ninkan waa muflis hantidiisana waa la xajrinaya dadaa wax ku leh xuquuq badan bil-aadama ku jirta meeshaan mana iibsan karti maalkiisa tasaruf uu ku tasarufayo ma ansaxayo laakiin fii dimmatihi fii dimmatihi macnaheedu waa maxay waxay ka waxaa laga wadaaba inaa culimmadu hadduu wax soo deensado ou dad kula macaamilo dayn waa ansaxaysaa hadduu dad badeeco ka soo qaato ou yidhahdo ideemiya waa soo caddaynayaa maalkiisa miyay ku saabsan tahay markaas mase dimadiisa wax lagu leeyaha waa waa dimadiisa wax lagu leeyahay amaa maalkan wax dhaqdhaqaaqa kuma lahan wax tasarufa kuma lahan maalkaa laga ilaalinaa keliya wixii maal ka baxsan ee tasarufaada oo asiga fii dimmatihi iyo fii shaksiga u galaayo waa u bannaan tahay waa ina ansaxaysaa ama fii fii acyaani maalihi kuma tasarufi karo wa tasarufu lmuflisi yasixu fii dimatihi duuna acyaani maalih acyaan waa jamcu cayn acyaanta maalkiisa maal badan hadduu leeyahay acyaanta maalkaas kuma tasarufi karo wa tasarufu lmariidi midka jiran tasarufkiisa fii maa zaada cala hulusi wixii hulu ka badan tasarufkiisu mowquufun waa mid lagu dul joojinayo calaa ijaazati alwarahati socodsiinta warahada min bacdihi asiga ka dambaysa inay banneeyaan ayay ku xihan tahay masalan hadduu hulud wax ka badan dardaarmo wuxuu yidhi saddex meelood laba meel hantidaydu waa sadaqa ama tusaale kale wuxuu yidhi dhulkan dhulkaas keliyuu hanti ka leeyahay wuxuu yidhi dhulkan aniga aan leeyahay waa waqfun lilaah masaajid ha laga dhigo ama madrase taxfiid lqur'aan ha laga dhigo qur-aanka ha lagu barto ilaahay baan u waqfay hanti oo dhanna wuxuu ka leeyahay dhulkaasi markuu dhintay haddii dadkii warasada ahaa ay yidhaahdaan siduu u dardaarmaan raalli ka nah dhammaantood waqfi aabbaheen hadduu ka dhigay waa waqfi khalaas waqfigaan uga haraynaa masaajid ha laga dhigo ma ansaxaysaa markaasi waa la aqbalayaa hadday yidhaahdaan maya ama qaar ka mid ay yidhaahdaan maya annagu waxaan rabnaa dhaxalkeennii ma ansaxayaa dardaarankaasi dardaarankaas saxiix maahan waa la celinayaa dhulkaasi idan sheikhu wuxuu leeyahay tasarufka qofka jiran waa oo fii maa zaada cala hulu wixii hulu ka dheeraada tasarufku mowquufun wuxuu ku waa mid lagu dul joojiyey calaa calaa ijaazati alwaraha bannaynta iyo socodsiinta warahada min bacdihi ay min bacdi almariid qofkii jiranaa gadaashii taasay ku xihantahay ku dul joogsani hadday socodsiiyaanna way soconaysaa haddii ay diidaanna waa la joojinayaa tasarufkaas wa tasarufu alcabdi addoonka tasarufkiisa tasarufkaasoo yakuunu ahaanaya fii dimatihi asiga dimadiisa yutbacu bihi bacda cidqihi yutbacu bihi waa la raacayaa laakiin goormaa la raacayaa bacda cidqihi markii la xoreeyo kadib haddii dimadiisa wax lagu lahaa asiga waxaa loo dabagelayaa oo loo raacanayaa markii la xoreeyo oo sayidkiisa xoreeyo kadib qof xor hadduu noqdo dadku la mid yaha mar hadduu dadka la mid noqdo waxaa laga rabaa soomaa wixii dad kale laga rabay sida qofka kale wax lagu leeyaha loo raacanayo ayaa asigana loo raacanaya laakiin haddii uu ku jiro weli taxta riqi oo weli addoon yahay wax miyaa u raacanaysaa markaas waxaa lagu leeyahay tasarufkaaga mid qaldan u ahaa addoonkaana anaa iska leh waa maalan anigu leeyahay waxaad igu yeelan karti lama arko sidaasuu ku leeyahay sayidkiisii waxba iima soo raacan karti laakiin waxaa raacan kartaa waa goormo addoonkan oo waxaad adu dabagelayso waa bacda cidqihi wuxuu ku leeyahay yutbacu bihi waa la raacayaa bacda cidqihi markii la xoreeyo kadib wixii fii dimatihi ah ama hadda wixii maala maalba asiga ma yeelan karo maalkiisa yaa iskale maalkiisa waa lisayidihi wixii dimadiisa ku tacalluqa ee deen ah uu qaatay maalan ama uu galay ayadoo aanan idan la weydiisan sayidkiisa ama aan lagu wargelin sayidka ma loo raacan karaa ma u raacan karti asiga ma u raacan kartaa asiga waa addoon la leeyaha laakiin goormaa u raacanaysaa waa haddii la xoreeyo waa bacda cidqihi wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin